awalhum nuuxun bilaa shakin nabi nuux baa ku saabsanaan doona waxaan rajeynaya waqti awalu rasuulin arsalahu allah baa la dhihi doonaa buuri nabigu alai salaam waxaana u dambeeyey nebi muxamed inugu dambeeyena maa kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula اllaahi wa khaatama اnabiyiina nabiguna laa nabiya bacdi waa ka yidhi nabi ka dambeeye nebi muxamed inuu jiri kara ama jira haddaad rumayso sida qaadiyaaniyadan halka nairobi masaajida ku leh msomay arag xagga markii loo siiso loo dhaadhaco axmediyadan axmediya muslim mission baad ku arkaysaan nabi khulaam axmed mirza alqaadiyaani la yidhahdo magaalo qaadiyaan la yidhaahdo oo hindiya ku taalla ku dhashay oo ingiriisku uu soo diray waagii muslimiintu hindiya la dagaalamayeen oo yidhi diintu waa diintii laakiin jihaad baa la nasakha yidhi bay rumaysan yihiin oo raacsan yihiin saldhigga ugu weyne laga maalgeliyana waa london satalaydyaay leeyihiin waa qola nexlad iyo diin lagu shaqaysta weeye soomaali gashayna way jiraan anu waa arkay soomaali qaadiyaaniya gasho nabigaa rumaysan somaali kala tagtay waagi hore waabaan ahayn hal bel wada joogni ama bahaai noqo ama baabi noqo nabiyada ka dambeeyey rumaysan yihiin nimankan fishiicada ka fallaagoobe bahaa'iyadana koox soomaali ah ku jirtay bahaa'iyo ilaa hadda kuwaa nooga koox xajarmalka jooga soomaaliya bahaa'iyiina raggii hore ee yurubta wax ku soo bartay ahaa kooxdii soomaaliya joogi jirtay dhowr iyo toddobaatankiina waxaa madax u ahaa bahaa'iyada soomaaliya nin la yidhaahdo xuseen cabdilqaadir qaasim wasiirka macdantii ahaan jiray ra-iisulbahaa'iyu ahaa markaa rag badan oo hadda shaatiyo qabo oo siyaasadda ku jirana qaar aan meeshaa ka dheerayn baa jira haddaan magacyada sheega waxaan ka yaabi ninka dhintan baan sheegi karaa ninka nool in qolo bud meelaha kala safkataan ka baqay ya kristanku waa gaar bahaa'iyadan sheegaya mabda'aas jarmalka waxaan ku arkay dhowr soomaali oo bahaa'iye ah mabdaa waa nabi ka dambeeyey nebi maxamed oo qolyaha shiicada albaabkii iyo imaamka albaabkiisa hayaaye meeshaa ka soo bilaabatayo waxyaaba gaara wey waxaasoo dhan inuu baatil yaho laa nabiya bacdahu inaad rumayso wey adiga waxaa kaloo inaad rumayso ay tahay nabiga inaad raacdo oo diintiisa ku dhaqanto oo awaamirtiisa raacda lagaa doonayo inuu nebi maxamed yahay calayh salaatu wasalaam oodan dhihi karin ani amarka nabi ciise nabi muusaan raaci ma dhihi kartid nabi maxamed alayh slat salaam baa diintiisa inaad raaca lagaa rabaa wa khamsatu minhum ka midabaa ululcasmi ah alulaa hore hanteeda darajada hore ee sare leh shantaa suuratu laxzaabna waa lagu sheegay suuratu shuuraana waa lagu akriyey talaa uu ku akriyay qofka qaarigihii aayadda suuratu laxzaab hayd maxay ahayd waid akhadnaa min الnabiyiina miihaaqahum wa minka nabi maxamedow wa min nuuxin waibraahiima wa muusa wa ciisa may wa ciisa bni maryama waakhadnaa minhum mihaaqan haliida aayadda suuraة shura maxay ahayd aakhirkeeda sharac lakum min اddiini maa wasaa bihi nuuxan wاladii awxaynaa ilayka maxamedow wmaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu diina laa tafaraquu fiih وخمسة منهم أولو العزم الأولى في sورة الأحزاaب والشhورى tلى وبالمعاadي الإيمان باليوم الآkhر baynu ku daynayna isga hadalkiisu aad buu dheer yahayo casharka soo socdoo dhanba in شhaء allah wuxuu noqon doonaa haddii alla yidhaahdo hadduuna kaba badanina casharka soo socda xataa way ka badan doontaa الإيمان باليوم الآkhر iyo فuruucdiisii buu si fiican u faahfaahiyey halkaasaan ku daynayna وsلى الله وسلم على محaمadi وaله وسلم xukم man taraka bacضa أوقاati الصلاة waa tarki juزia soo maha war isku haysaade culamada qaarna waa gaal bay leeyihiin lakiin masalada ijmaaca maaha tarkiga juzigu ijmac maaha ya tarkiga kulligaa wa ijmaacu muqiriga ninka muqirka ee taarika kulliga ah wey ka ijmaaca inuu gaal yahay ijmaacu saxaabaan ka hadlaya ijmacu saxaaba gaal inuu yahay waa nin qirsan salaada inay waajib ku tahay lakin weligii aan fooda dhigin rag waxaa la sheegi jiray guryahooda masaajid ka dhisay lakiin weligii aan gelin gurigii ma tukan bay dhaheen gurigiisana dadka martida uu masaajid uga dhisay mawlac yara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan soo garnay maadimkuni raximah الlahu taعaalى وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كل مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا مغلدين عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك
موقف يجل فيه الخطب ويعظم العلو به والكرب وأحضروا للعقل والحساب قطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وعجمت مدينة المقال وعانت الوجوه للقيوم
وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت ال... وشهد الأعضاء إن يتهن ما ينصها قارك وتعمل هذا لما أنت بتقول عزيزي أنت كل كوبية مشي ولا كل كوبية مشي kuwa kale taam wada leeyihiin waxaan madi jiray nuskhada inayna taa lahayn saasaan modi jiray nuskhada saxiixa inay tahay وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوات والفضائح وتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال طوبى طوبى لنا وخلتني قرن ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال والشمال وي dadka ila midka tuuba waa halka ugu jirta mid ugu jirta tuubada beedkan maaha كدنب بيت كدنب بلوغي سايس كله هل كان ملها طوبة ونشرت صحائف الأعمال تخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للأخذ بالشمال وراء الظهر للجحيم صال والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يخذ عبد بسوى ما عمل فبين فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما إلى هلك إن شاء الله تعالى وحن كقارنه وكساب سنان دونا عشر كان مانتا دمانتي وحوهان دونا الإيمان باليوم الآخر iyo masaa'ilka soo gudagelaya markii lasoo duuduubo ee xadiidkii jibriil nabiga markuu weydiinayo calayhi salaatu wasalaam akhbirnii can iliimaani aliimaanu an tumina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri aliimaanu maalinta aakhira waa in la rumeeyo uu sheekhu raxima allahu tacaala si aada u faahfaahiyey waxyaabaha soo gelaya marka arkaantii afar baynu soo marnay iimaanka aliimaanu billaahi وملائكته وكتبه ورسله أفرتا وإن سومرني وحان وسهر المنام إيمان باليوم الآخر يكل حاذو القضاء والقدر إن للرمياه هذا عشر كانت أمانتي مانتي إن شاء الله تعالى وحكوس أبتنادونا قيب كمذا الإيمان باليوم الآخر وبالمعاد أيقن أي وأيقن يقين وإن أظهبال الرمي سوي bilmacaadi soo celinta maalinta aakhira layse soo celina layse soo noolayn doono bilaa taradudin iyadoon shaki kaaga jirin oo amaynay dhici karin iyo waswaasaanu qalbigaaga gelin wala dicaa cilmin iyo adiga oon sheeganaynin inaad og tahay biwaqti lmawcidi xilliga qiyaamadu dhacda inay og tahayna aan sheeganaynin laakinanaa anagu numinu waan rumaynaynaa min hayri imtiraa'in shaki la'aan bikulli maa qad saxa wax kastaoo ka sugan can khayri ilwaraa khalqigan ugu khayr badnaa ka sugan oo min dikri aayaatin aayadiya calaamado in la sheego ah takuunu ahaanaysa qablahaa qiyaamada ka hor wa hiya calaamaatun calaamado weye iyo astaamo iyo waashraatun calaamado lahaa iyaday leedahay waa calaamado iyo astaamo horudhacow ah oo lagu garanayo qiyaamadii weyneyd inay soo dhowdahay halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yidhi in layse soo bixin doono oo la isa soo noolayn doono oo qof waliba lala xisaabtami doono iyo axkaamteeda inaad rumaysaa arkaanta iimaanka ka mid a rumayntaad maalintaa qiyaamo rumaysan tahay buu wuxuu ku tilmaamay dhowr arrimood midda koobaadii waa inaad ayqin iyo bilaa taradudin labadaasuu isku adkeeyayo inaad hubto oon shaki kaa gelin weeye oy noqoto agtaada in aakhiro jirto laysna soo noolayn doono laysagana daba iman doonaa waxa adduunka la samaynayo arrintaa inay dhici doonto sida ilaahayba kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala ugu sheegay nabiguna sunnadiisa ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaad rumayso weeye arkaanuliimaanka haddaba waxaa ka mida inaynu rumayno qofku haddii uu dhinto in dunidan mar labaad aan la soo noolaynaynin nolol inta uu joogo uu dadka la dhaqmo oo xayaatadii nolosha uu ku soo noqday sidii caadiga ahayd arrintaa ilahi subxana wa tacaala aayad qur-aan uu ku sheegay qof mar qofku mar haddii uu dhinto inaanu nolol adduun ku soo noqonaynin waxaana lagu sheegay baan u malaynaya aayaddu fii awaakhiri suurati alambiyaa inay ahayd baan filayaa wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ereyga lafdiga xaraamun aayaddan macnaheedu weeye waxaa weeye wa xaraamun waxaa laazim ah calaa qaryatin ahlaknaaha ummadaanu baabiinay annahum laa yarjicuun inay soo noqonaynin bal ilahi wuxuu inoo sheegay qiyaamada goorta la tago ee dadka qaarkii jeclaystaan dunida in loo celiyo inaan laga yeelaynin xumaato ay sameeyeen darteed markay yidhahdaan rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha uu iska hadlaya waa markuu sakaraadka siiyaya xataa dib loogu soo celin maayo xataa dadkii waan wanaagsanaa ee jeclaysta intii dunida mar labaad loo soo celiyay inay camalkii sii badsadaan wuxuu nabigeennu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan dib loogu soo celinaynin waa kii uu lahaa qofku dhintay oo ilaahay janno geeyey oo jeclaysanaya dunida uu noqdaay ma jiraan ila almujaahida fii sabiili illaahi markuu arka karaamada iyo sharafta la siiyeybu wuxuu jeclaanayaa in la soo celiyo oo la dilo oo la soo celiyo oo la dilo oo la soo celiyo oo la dilo haddana siay karaamadiisa iyo darajadiisu kor ugu sii kacdo laakiin waan la soo celinaynin saa darteed dadku haddii ay dhintaan oo uu dunida qofkani ka tago nolol wuxuu ku soo noqon karaa mararka qaarkood min baabi almucjiza nebiyada mucjizo la siinayo ama wax lagu tusayo waa ku soo noqon kartaa saa darteed baa ciise lagu tilmaamay inuu noolaynayo dadka dhintay ma ahayn nolol daa'im oo qofku u noolaanayo waxaa kaloo suuratulbaqara lagu sheegay ummadihii hore reer bani israa'iil ahaa nin la dilay nin la dilay oo laysku qabsaday oo layidhi neef lo ah xubin ka mida ku dhufta markaa kadib soo noolaadoo sheegay ciddii dishay kadibna halkiisii dib ugu sii noqday qasas iyo tusaalayaw saasoo kaleeta waa layna siiyey laakiin asalku waxaa weeye qofkii u dhinta ajashiisa inay dhammaatay darteed adduunyada kuma soo noqdo maalinta aakhire la gaarase waa la isa soo celin oo waa la isa soo noolayn nabiganina waa ku sheegay alai slam qofka bini aadamka xubin kastaoo ka mida way baabii ilaa cajba danabihi laftan yare ama daba sagaarta la yidhaahdo ama xaarquudada la yidhahdo soomaalida nimbasi u yaqaanba taa keliya soo haraysa wa minhu yurakabu alkhalqu taasaa khalqiga laga abuurayaa oo laga samaynaya dib lagaga soo noolaynayaa ilaahay khalqiga soo noolayntiisa siyaabo badan buu u caddeeyey sheekhu ma sheegin wixii xuji iyo daliil looga dhigay oo ka badan xadiidkii jibriil in lagu sheegay arrintaa laakiin waa arrinta had iyo goor ayba diidiidi jireen ama ay dafiri jireen ama haddaba ay taagan tahay sidee bay ku dhacday qof dhintay in la soo nooleeyo masee ku dhici kartaa ma dadkaa dhintay ee ciid iyo carrada kala raacay ee baaba'ay dhulka ku baaba'ay baa la soo noolayn aidaa kunnaa cidaaman wa rufaatan ainnaa lamabcuuuun haddaan wax lafa iyo burbur noqonno miyaa nala soo noolayn ainnaa lamadiinuun miyaa nalala xisaabtami doonaa man yuxyi alcidaama wahiya ramiimun lafaha burburay ee dhammaaday yaa soo noolaynaya intaasoo dhan qur-aanku aad baa loogu soo celceliyey soo noolayntana rabbi agtiisa subxaana wa tacaala siyaabo badan buu say ugu fududahay inoo sheegay ilaahay marka wuxuu yidhi awalaysa aladii khalaqa asamaa ilahi subxana wa markay dheheen man yuxyi alcidaama wahiya ramiimun wuxuu yidhi qul yuxyiha aladii ansha'aha awala maratin wa huwa bikulli khalqin caliimun ilaahigii markii hore iyadoon jirin abuuray ee nooleeyey ayaa rabbigaasa subxaanahu wa tacaala mar kale soo noolaynaya isagii unbaa dib u soo abuuraya tusaalayo tiro badan baa layna siiyeyo soo noolaynta waxaa ugu badan qur-aanka tusaalowgayna siiyo dhulka baaba'ay ee dhirtii iyo daaqii baaba'een ee inta roob ilaahay keeno haddana durbo soo fufaysa oo soo baxaysa in badan baa qur-aanka markii roobka iyo dhulka uu ku da-ay laga hadlay baa waxaa la daba dhigaa kadaalika wakadaalika tukhrajuuna sidaan baa laydin soo saari saasuu ilaahay dadka dhintay u soo nooleeyaa sida geedaha iyo dhirta ay u soo noolaadeen haddaba in badan bay nusuusta qur-aanku tilmaantaa soo noolaynta dadka lasoo noolaynayaay inay tahay arrin aan loo baahnayn qofka muslimkaa shaki iyo wareer iyo mugdi inuu ka galo qolyo badan baa waxa ugu badan ee dadka tashwiishka iyo shakiga lagu geliyo waa soo noolaynta dambe iyo qofka qabriga ku jira iyo noloshu inay kala duwan tahay hase ahaatee qofku haddii mas'alada halkay ku habboon tahay bilowgeeda laga bilaabo waa qadiyad sahlan weeye qofka diidan aakhire in la soo noolaynayaay inama lagu qanciyo ama dooddiisu inaanay horu socod lahayn la taabsiiyo arrin waxaa weeye loo baahan yahay qofka muslimku oo asaasiyaadkeeda inuu wax ku ogaado waxyaabaa u baahan in la isweydiiye waxaa ka mida geeridu ay ka bilaabataa aakhiro oo markii geerida la gaaro ee qofka ajashiisii ay soo xaadirto kadib waa geeriyoodaa dunidan waa la abuuray qofkana waa la sameeyey geeridan ku imanaysae ajashiisu ku dhammaanaysaay ma ciqaabbaa qofka la ciqaabayo mise waa naxariis qofka loo naxariisanayo uu ka nasanaya dunida iyo qayladeeda su-aasha u habboonee kow in qofka inkirsan aakhiro la weydiiye u baahan waa midaas haddii uu yidhaahdo waa ciqaab dadka ninkii samafalka samayn jiray masaakiinta iyo agoontana kaalmayn jiray iyo mujrimkii qaatilka ahaa ee dadka dhici jira ee daroogistaha ahaa maxaa isku ciqaab ka dhigay masiirkooda isku mid ka dhigay marka la yidhahdo qofku ma ciqaab baa sideedaba geeridu mise waa naxariis haddii ay ciqaab tahay qofkii wanaagga sameeyey cidnana aan dhib u geysanin iyo qofkii mujrimka qaatilka ahaa ee ummadda fasaadiyey maxay tahay cadaaladda keenaysa isku ciqaab inay maraan maxaase loo waayey ummadda dhan iyo aadamaha dhan wax ciqaab ka badbaada haddii la yidhahda waa naxariis qof geeri raba ma jire maxaa lagu wada nacay maxaa laga cabsanayaa wuu xanuunsan yahay wuu cabsanayaa waa faqiir intaasoo dhibaato iyo mushkilad baa ku furan haddana wax dhimasho raba ma leh dadku waxaa lagu leeyahay dhibkan adduunkaad ka nasan bay qaar ku dhahayaan oo nasashada ma wax diidaa jira culayskiiyo dhibka iyo rafaadka ka bax ma wax nacaa jira maxay ku dhacday dadka dhan yar iyo waayeel gaal iyo muslin geeridii in laga wada cararo dhakhaatiirta maxay u furan yihiin isbitaallada intaa dhan maxaa jaamacadaha loo furay waa un malakumood iyo geeri baa laga cararayaa intaasoo askariya wax waardeynaysa waxaa loo samaystay geeri baa laga cararayaa waxaa raashin waxaa loo cuniyo loo cabbi yaadan dhimanin wey guryaha dhaxanta waxa looga dhisanayo yaadan dhimanin wey wadooyinka gaariga marka la socdo waxaad uga leexan yaadan ku dhimanin meesha wey dabkacaya haddaad aragta waad carari waxa ummadda dhanba gaal iyo muslim laga cabsanayo haddii meeshan raaxo ka dambayso oy qofkii loo naxariisanayo tahay maxaa malakumuudka looga wada cabsadaa geerida loo wada necab yahay labadaa ma ii kale sheegi kartaa haddaad tidhaahdo meeluu u qaada ma leh hadduu yidhahda waa ciqaabna dadka maxaa isku si loogu wada ciqaabay wey haddii uu yidhaahda waa naxariisna maxaa lagu wada nacay runta jirtaa waxay tahay naftu waxay dareensan tahay geeridan waxbaa ka dambeeya waana mustaqbal majhuul ah oon la isku hubin waxaad noqon doonto saas darteed baa nin walba sawir waxaa u muuqdaa meel gebiya in laga tuuray godka hoose wax ku jira uunan ogeyn saasaa looga wada cabsanayaa maanta qofkii huba ilaa ilaa janno inuu gelayo dee geerida umaba neceenba haddaan ognahay maanta naftu hadday naga baxda janno inaan hore isaga dabaalanayno oon adduun ka raysanayno geerida walwal badan naguma haysan laakiin waxaa walwal nagu haya tan haddaad ka tagto talow gebigaa lagaa tuuray ma meel fiican baad ku dhici doontaa mise meel xun baad ku dhici doontaa masiirkaagaadaan ogeyn haddaba qofku haddii uu soo ogaado oo soo xaqiijiyo geeridan qaarba waxay yidhahdeen geeridu sideedaba waa xubnaha xilligii shaqadoodii say u shaqaynayeen u shaqaynayeen bay birtii gaarigoo dhammaatay oo kaleeta weeye qaar soo jeediyeen oo niman dhakhaatiir iyo fikrad saasay qoreen iyana waxaa u waxaa u socon weyday ninkii shilku galay shilka baabuur galay ee shilka ku dhintay maxaa dilay xubnihiisii maa shaqadoodii dhammaatay oo hawlgalay bir wareegta miyaah waxay yidhahdeen maya isaga maxaa dilay hal qolaa waxay tidhi in hiya ilaa xayaatuna addunya wa qaaluu maa hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikunaa ila addaaru zamanka wareeggiisu ma la dhimanaa iyagana waxay jawaab u waayeen zamanka wareeggiisa dilayaay ma waqti buu la sugaa qof waliba mise wuu iska socdaa hadduu qof waliba waqti la sugo maxaa kuwii yaryaraa ay u dhintaan kuwa waaweynoo nool waktigaa uu la sugayes ayaa u calaamadeeyey dabeecadda wey kuleeya marka qaarkood hore waan usoo sheegno waxaan ihi dabeecadda ii tilmaan dheh ma dheer tahay ma gaaban tahay ma caddahay ma madowdahay ma caataa ma buuran tahay say u eg tahay dabeecadda sheegaysa wax samaysay ee khibradda iyo aqoonta leh ee aadamahoo dhan wax walba intay isu keenaan inay ka celin karin war waxaadi wax walba la isu keena dowladdu leedahay madaxweynaha aan laga celin karin saawood mujtamac oo dhan ka badan baa qaadatay oo ninkii ka takhallustay maaha dhakhtarkeen askarikeen saraakiilkeen beebeeyekeen sawaariikhkeen diyaarada keen waxaas wax walba isu keen malagiisi galay lagama celin karo awood ka badan uunka iyo khalqigoo dhan ka badan baa ku tasarufaysa haddaba mar haddii aynu rumayno aakhare in laysa soo celinayo rumayntaadu waa inay noqotaa inaan shaki kaaga jirin haddaad tidhaahdo ani in laysoo celin doono war uma hayo wallahi nig la soo celiya waa laga yaabaa weli muslim maadan noqonin weli muslimatid weli xadkii islaamka maadan soo gelinoo xadkii gaalnimadaad ku jirtaa saa darteed bu wuxuu ku yidhi wabilmacaadi ayqin masalada labaadi goormay qiyaamadaa la isa soo noolayn doona dhicay dhacaysa allahu aclam dad badan baa waxay isku dayeen goortay qiyaamadu dhici inay saadaaliyaan qolyaha isku dayay laba qayboodba waa u kakoobmeenoo qolyo been hawaasye ah oon waxay ku saleeyeen jirin oo innaga dariiqooyinkiina haysan jiray ah waxaan maqli jiray iyadoona la yidhaahdo hadday jumco iyo carafo isku soo hagaagaan qiyaamadan la afuufi oo markay isku hagaagaan xoolahaan ka soo cararno annagoo xoolaha bannaanka la joogna ka soo cararna iyo wadaad reera intuu soo mara yidhaahda bisha soo socotay xilligaasay qiyaamadii dhici oo reeruhu la kala guuro oo la kala qaxo oo deymaha iga celi ay ka dhacdo iyagana mararka qorkoo arki jiray muxuu ku saleeyey waxba diinta meel la kagama qorna carafe iyo jumco hadday isku hagaagaan qiyaama dhici meella diinta kagama taallo inta aragnay jumcay dhici haa laakiin carafe hadday ku aaday dhici waa sheekaha hu iyo beebeen ah oo dadka loo alifay weeye qaarna kutub bay ka qoreen oo qiyaamadu intay jirto raggii kita horreeyey kitaabta qoray waxay saadaaliyeen hijrada nabigu calayhi salaatu wasalaam markay toddoba boqol iyo ilaa sagaal boqol inta udhaxaysa tahay inay qiyaamadu dhici doonto sagaalkii boqol baa la soo dhaafay qiyaamadiina way dhici weyday rag ka dambeeyaa kutub qoray oo uu ka mid yahay alimaamu siyuuti raximah llahu tacaala uu ka mid yahay waxay ku saadaaliyeen isagu sagaal boqol iyo ko iyo toban hijrada markay ahayd buu dhintay waxay wuxuu saadaaliyey qiyaamadu kun iyo hal boqol ilaa kun iyo laba boqol hijradu markay tahay inay qiyaamadu ku aadan tahay kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo labaatan baan maraynaayo ay ku aadantahay iska daaya astaamihii waaweynaa xabad lagama hayo waa dhowayta mid baa qoray axmed amiin la yidhaahdo laba kitaab leh cumru ummati اlislaam wa qurbu duhuuri اlmahdiyi calayhi salaam kitaab la yidhahdana wuu qoray kitaab ka dambeeyo la yidhahda har majduun dagaalka har majduun oo dagaalkii gebagabada adduunka oo intaan ciraaq la weerarin baahida dagaalka ciraaq uu ku saadaaliyey inuu yahayna labadaa kitaab buu qoray labadaba intuu sheegay waxba waa ka socon waayey sababtoo ah qiyaamadu goormay dhici nabiga jibriil baa weydiiyey wuxuu yidhi akhbirnii can isaacati qiyaamada goormay noqon wuxuu yidhi mal mas'uulu canha biaclama min asaa'il aniga ad i weydiinayso buu yidhi nebi muxameda sala allahu calayh ali wasalam adiga jibriiloo i weydiinaya waa sayid اlbashari wa sayid اlmalaa'ikati wey kaama ogi waxaan ka ognahay lama arko ilahina qur-aankiisa buuba in badan ku sheegay in allaha cindahu cilmu saacati alle keliya oo qiyaamada goortay dhici haddii uu ku yimaado wadaad ama intuu wax sheegsheega saadaaliya xilli ay qiyaama dhici inuu beenaalo yahay yaan shaki kaa gelin inuu mujrim ilaahay xarigiisa goyn raba yahayna yaanu shaki kaa gelin xuduuddii shareicada ku tuntay waayo ilaahay baa wuxuuba ku sheegay qur-aankiisa inuu cid kala kastaba ka qarinayo akaadu ukfiiha litujzaa kullu nafsin bimaa tasca wax kasta waa la qariyey waa la qariyey saa darteed ilaahay waxyaabuhuu la gaar noqday cilmigooda waxaa ka mid a wakhtiga qiyaamadu ay dhici doonto kolba qaadiriyadu waxaanun u malayn qaadiriyadeenu inay dhihi doonaan sheekh jilaani baa og sheekh jilaani wuu og yahay inay dhihi un baan u malayn waayo horay u dhaheen sheekh jilaani ilaahi waa isku cilmi cilmigana isma dheera waclam cilmallah yuxsii xuruufahu soomayna soo marin ninkii yidhaahda ilaahay cilmiba uma qarsoono sheekh jilaani ugama qarsoona qiyaamadiina wuu loog yahay sooma marka qoladan baan u malayn inay dhihi doonaan iyo kuwii lamida dad qiyaamada og baa jira laakinanaa nu'minu hase ahaatee annaguse waa rumaynaynaa min hayri imtiraa shaki la'aan min kulli maa qad saxa can khayri ilwara wax kastaoo ka sugan nabiga calaih salatu asalaam oo munaasabada uu keenay ay tahay jibriil markii nabigu ku yidhi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il wuxuu yidhi akhbirnii can amaaraatiha calaamadaha lagu garto qiyaamadii inay dhowdahay ii sheeg oo min dikri aayaatin aayaada sheegitaankoodii iyo as calaamado takuunu qablahaa qiyaamada ka hor ahaan doonto dhici doonta wahiya calaamaatun wa ashraatun calaamado iyo shuruud ay leedahay weeyo laha qiyaamadu ay leedahay calaamaat saaca iyo calaamaat اlqiyaama in la rumeeyo iyadana waxay soo gudagashaa aliimaanu bilyowmi اlaakhir calaamadaha laftoodu goorta ay dhici doonaan lama yaqaan calaamadahuna isku soo duuduubo waa laba qaybood dhinac marka laga eego weynankaiyo yaraanshaha marka laga eego alcalaamaat الsuqraa wاlcalaamaat اlkubraa baa la yihahda kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarka ah dhinac kale calaamadihii maxaa dhacay maxaan dhicin marka la eegana waxay u qaybsamaan saddex qaybood qayb dhacday oo tagtay oo uu ka mid yahay nebiga alai slam soo saaritaankiisa nebinimadiisa ay ka mid tahay geeridiisii qayba dhacay laakiin taagan weli oon dhammaanin oo sii kordhaya korusii kacaya sida cilmiga yaaraanshihiisa iyo jahliga badnaanshihiisa iyo waxyaabaha lamidka ah qayba aanaan weli arag oo aan weli dhicin sida daabada soo baxaysa iyo dajaal iyo ciise iyo mahdigii iyo weli aynan arag saa darteed calaamadaha tegey iyo kuwa socda dhammaantood waa calaamadihii suqraa ee yaryaraa wey kuwii waaweynaa weli waxba lagama arag marka ay yimaadaan kuwa waaweyn haddaba waxyaabaa waaweyn waxaa ka mida in mahdigu uu soo baxaa ka mida waxaa ka mida in juuj wamaajuuj ay soo baxaan waxaa ka mida dajaal baa ka mida waxaa ka mid a nabi ciise soo degitaankiisa calayhi salaam ka mid ah waxaa ka mid a qoraxdaoo galbeed qoraxu dhac ka soo baxda waxaa ka mid a daabata min alardi baa ka mid a waxaa ka mid a qiiq dunida dhan qabsan doona oo saamayn doona waxaa ka mid a dabka iyo ololka holaca ka soo bixi doona cadan waddanka yaman kasoo burqa doona cadan ilaa xadramuut aagaas dhulka la yidhaahdo astaamahaasoo dhan baa ka mid a astaamahan waaweyn haddaba waxba kama hayno waxaan haynaa hal mid keliya say u soo kala horayn doonaan badankood dhammaantood ma aha waxaa u soo horayn doona mahdiga mahdigana waxaa ku xigi doona dajaal dajaalna waxaa ku xigi doona ciise ciisena waxaa ku xigi doona juuj wamaajuuj intaasaan haynaa wax caddayna mahdigu marka uu soo baxo muslimiinta iyo roomaankaa islayn doona yurubiyaanka ciidamada roomaanku wuxuu noqon doonaa hal malyan iyo laba boqoloo kun oo ciidan ay la iman doonaan waxayna degi doonaan magaalada daabiq la yihaahdo meel daabiq la yidhaahdo iyo acmaaq oo siiriya magaalada xalab la yidhahdo agagaarkeeda ah muslimiintuna mahdigaa joogow hogaankooda iyo saldhigoodu waxa uu noqon doonaa ciidankooda dagaalka galay madiinu ka soo bixi doonaa waxayna ciidankoodu safka dagaalka ka geli doonaa xaafad ka mid a xaafadaha dimashik oo xilligaa nabiga la dhihi jiray alquuta la dhihi jiray sida nabiga axaadiidta kaga sugna alayh salat slam dagaalkaa marka la ysku dhaco ilaa turkiya la baacsan doonaa markaasay muslimiintu dib u qabsan doonaan magaalada istanbul la yidhaahdo barigeeda iyo badeedaba waa magaalada allahu akbar labaa dhinac bay isku dhiibi doonto allahu akbar hadda haddaad tira gaaladu way kala qaxi haddun baan ogaanayba inta dagaaladii ko iyo tobankiis ko iyo tobankii sebtembar ka dambeysay umbaaban gaal allahu akbar si uga cabsada ogaanay haddaad meelaha tren stationada aad tagto allahu akbar tidhaahdo inbay iyagoon dhulka gaarin naftu ka bixi inbay naftu kasii bixi gaageen markii la yidhaha muslimiintu waxay sameynayaan muxuu sheegi ku dhihi allahu akbar ugu dhihi allahu akbarta iyaga ugu daraba allahu akbar hadduu maqlo waa kuwa ruushoo la wareysanaya afghanistan ka dagaalamayna maxaa kuugu daraabaa la waxaad maqasho qoriga waxaa iga daraabi allahu akbar markaan maqlo inaan dhimanayaan rumaysan rumayn jiray oo ii dhammaatay bas aan xal dhamba jirin baa ciise soo degi doonaa ciisaa dili doona ciisihii dilay oo jooga baajuuj wamaajuuj iman doontaa oo baabi'i doontaa ciisaa kana soo horreyn kana dambayn ciisena waa ilaa toddoba sana miyaasay nusuusta qaarkood sheegayso xilliga uu joogi doono toddobadaa sanuu dajaalna soo gaari juuj wamaajuujin intay ugu timaada ay tegi saa darteed calaamadahan waaweyn hadday bilowdaan sanka isku haysaa waa xilli sanada gaaban wey daabad baa soo bixi doonta shaabad wadata dadka intay cayrsato raadsata iswejiga ka wada timbarayn doontaa iyo gafuurka kaafirun iyo muminun bay ku dhejin kaafirun weliba gaar ahaan taas nusuusta aad u sheegtay markaasaa suuqa la wada kala gadan war xoolahan ayaad ka soo gadatay min almukhatamiina baan ka soo gatay kuwii gafuurka gaal weeye ahlu naara lagaga dhuftay mid kamid aan ka soo gatay suuqa lagu kala gadan iyadoo lais yaqaano qiiq baa soo bixi dunidoo dhan dadka wax way riiraxyaysanoo qufacaya mooyeen qiiq galay maahane ka hayati zukaami u qaban doona fartaqib yowma taati samaau bidukhaanin mubiinin weeye tan tan kalena suuratu namal baa lagu sheegay daabatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun dabka soo bixi doonaa nabigaa sheegoo min qacri cadan cadan salkeeduu ka soo bixi doonaa buu dabkaasi dadka duniyada dhan buu kaxayn doonaa xagga dhulka shaam iyo syria iyo dimashik buu kaxayn doonaa iyo baytulmaqdis xaggaa la isu kaxayn doonaa subaxii buu iska lihin dadka uu kaxayn barqadii markay daalaanna uu ka hadhi ilaa ay nastaan casarkiibuu kaxay fiidkii markay gaaraanna uu ka hari way seexan subaxiina uu kaxayn ilaa qiyaamadii baa soo dhiwa halkaa la isugu geeyey dunida astaamahaasoo dhani qoraxduna gabalo dhac intay ka soo dhexbaxdo baa towbada la yska xiri doonaa calaamadahaas kuwa waaweyn bay ka mid yihiin intii horean sheegay maane inta kale say usoo kala horeynayaana intaan arkay nusuus loo kala cadaysa ma helin ilaa iyo hadda kutubta banaanka taalla kitaabta u tartiibkeeda iyo hadalkeeda ugu fiicani waa risaaladan uu leeyahay sheekh doctor yuusuf ilwaabil ee ashraatu saaca la yidhahdo wayna tiro badan tahay ibnu kaiir kitaabkiisa labada mujalada ee nihaayada laga soo saaray annihaaya fi lfitani walmalaaxim la yidhahdo uu kaga hadlay sadiiq xasan khaan nin kale alishaaca bimaa yakuunu beyna yaday saaca ashraatu saaca waa kaga hadlay mustafa alcadawi saxiixu lmusnad min alfitani wa ashraati saaca risaaladan uu leeyahay wax badan buu kaga hadlay kutubaadu tiro badan baa laga hadlay nin kale axmed ibn sidiiq alkhumaari alikhtiraacaat alcasriya muaabaqaة ااkhtiraacaat اcasriya lima ahbara bihi sayid اbariya buya isagana wax badan oo waxa dhici doona iyo waxyaabaha ilahim uu dhacay ay kaga wada hadleen kutub badan baa laga qorayo nucaym bn xamed kitaabkiisa alfitan la yidhaahdo iyo asunan اlwaaridaةu fi اlfitan uu iska leeyahay ninka la yidhahdo abu camr اdaani iyo alfitan oo xambal ibn isxaaq uu iska leeyahayna iyagana kutubta ka hadashay bay ka mid yihiin kutubta waaweyne sunankaana mid waliba baab ashraatu saaca uu kaga hadlayo buu samaystood fafaahintooda inaa haddaa isu geegeysaan wax badan baa idinka bixi doona insha allahu tacaala wayadkhulu liimaanu iimaankiibu wuxuu soo gulogelgelayaa bilmowti la rumeeyana suu soo gelayaa qiyaamada akharayn la rumeeyo soo nooleedu soo gudagelayaa iyo wamaa wixii min bacdihi min bacdihi iimaanka gadaashihii xutima cala alcibaadi addoommayada lagu laasimiyey waxaa kaloo aliimaanu bilyowmi alaakhir soo gelaya aliimaanu bilmowti geeridii iyo malakulmowtka inaad rumayso inay qadar ilaahay ku socoto inay aajaashu xadidan tahay inuu qof waliba ajashiisu markay dhammaato geeriyoonayo ajashiisa iyo risiqiisa isagoon dhammayninna aanu dhimanaynin waalmowtu xaqun inuu yahay qof ka fursanayana aanu jirinoo kullu nafsin daa'iqatu lmowti mowtkana way xikmadi ku jirto in la rumeeyana waxay ka mid tahay waa qayb ka mida aliimaanu bilyowmi alaakhir iyo wamaa min bacdihi wax kastoo iimaan mowt geerida gadaasheed calalcibaadi addoommada dushooda xutima lagu laasimiyey kuwiibuu qayb ka mida tiriyey qabriga ka bilow marka wa anna kullan in qof kastaba muqcadun lasoo fariisinayo oo mas-uulun la weydiinayo man rabbu rabbigaa waayo muxuu yahay ma diinu diinkaagu muxuu yahay waman rasuulu rasuulkaagu muxuu yahay waa saddexda su'aalood ee qabriga la isku weydiinayo waan sii xafidiyo waan qishina aanay suuragal ahayn wixii qalbigaaga aad ka rumaysay qowlkana aad kaga hadashay jawaarixdaadana aad kaga dhaqantay unbaad ku jawaabi doontaa aakhiro cid bannaanka joogto oo kuu meerin karta ama ku yeelin karta yaa fulaanu haddii saa lagu yidhahda saa dhaho talqiin la yidhahdana ma jiraan talqiintana kulluhaa baatilun wa kadibun wey waxa sugan oo keliya waa in ilaahay loo baryo ilaahu xaqa tawfiiqda jawaabta waa foji oo inoo iman doonta marka qofka in la fariisinayo wa innahu la yasmacu qarca nicaalihim dadkii uun ka dareerayey oo shanqarkooda iyo jaanqaadkooda uu maqlayo in la soo fariisinayuu nabigu sheegay ay laba mala ku imanayaan oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo oo la weydiinaya rabbigaa wa'ayo oo diintaadu maxay tahay oo ninkan la idiin soo diree nabiga ahaay muxuu yahay in la isdhihi doono qabriguna imaa jannatun wa imaa naarun weeye xufrada imaa qofka in loo waasiciyo oo loo nuuriyo iyo in lagu ciriiriyo oo lagu mugdiyeeyo labadaa mid weeye hadba camalkiisiiyo adduunku sida uu ahaa inuu toosnaayo inuu xumaa saas darteed ciidina kuu laqini mayso kuu qishi mayso adna waraaqinta laguugu rida nacshigaaga oo kafanka laguugu duuduubo intaaad la soo baxda jawaab ka aqriyi maysid saddexdaas su-aaladood jawaabtooda garata waxaan ahaynna lagaa yeeli maayo qofka muuminkiihi wuxuu dhihi doonaan rabbigaygu allah weeye nabigaygana muxamed ninkan naloo soo diree nabiga ilaah iyo rasuulka ilaahi maxamed weeye diinteedana islaamka weeye markaasaa waxaa laleeyahay nam iska seexo adoo raaxaysan oo nicmaysan waxaanu koogeyn an kunta muuqinan nin arrintan yaqiiniyo huboo rumaysan inaad tahay waanu koogeyn baabbaa jannada daaqad baa looga furi ilahi nagu dare qolyaha shakisan ama aan rumaysnayna xataa hadduu muslim kafka ka sheegan jiray afkun buu kala qaadiya wuxuu leeyahay ma garanayo samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu dadkao waxleh baan maqlay anna waa iska idhi markaasaa waxaa laleeyahay laa darayta walaa talayta waxna maada aqlin waxna maadan ogaanin oodan fahmin markaasaa bir baa lagu dhufan fitti laga siiyo qayla wuxuu qayli sawaxani afka labada ku dhufto oo nabigu yidhi yasmacuhu kullu man xawlahu ila alinsa waljinna ila aqalayn jinka iyo insiga maahane xoolaha iyo xayawaanka meelaha taagan oo dhan cabaadkiisa iyo qayladiisa qabriga lagu cadaabaya way maqlayaan dabayl baa looga furayaa qiiq iyo cadaabah kulayl ah baa naarta looga furaya allah naga badbaadiye taa inaad rumaysana waa waajib waxayna ka mid tahay aliimaanu bilyowmi alaakhir wa cinda daa marka su-aashaa la weydiinaya agteedu yuthabitu lmuhayminu allihii muhayminka ee waxalba raqiibka ku ahaa sugaa bithaabiti lqowli hadal sugan aladiina kuwiibuu ku sugaa oo aamanuu rumeeyey waa ti ilaahay uu yidhi yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اdunyaa wa fi اlaakhirati nabiguna alay slam saxaabada uu ku dhihi jiray ilaahay walaalkiin haddaa la weydiinayaa fasaluu lahu tahbiita ilahay inuu qowlka xaqa jawaabta xaqaa ku sugoo waafajiya u barya fainahu alaana yus'al haddaa la weydiinayaa marka meydka waa mashruuca keliya waxaa weeye xilligaas in loo duceeyo ilaahay loo baryo jawaabtii xaqahayd ilaahay inuu waafajiyo laakiin waan u yeelino waan u meelin waxba kama jiraan wayuuqinu lmurtaabu ninkii aakhara ka shakisnaa wuxuu yaqiininoo hubsanayaa cinda daalika halkaa markay gaarto agteeda biannamaa mawriduhu inuu yahay meesha u galbanayo oo keliya almahaaliku meela lagu halaagsamoo lagu jabay jab iyo naasabeel ka raaca inuu u galbanayo naar iyo cadaab ay ka horaysa wax kalaba kuu roone waxaa kaloo ka mid ah aliimaanu bilyowmi alaakhir wa billiqaa iyo walbacthi iyo walnushuuri wa billiqaa'i ilaahay in lala kulmayo inaad rumayso wey walbacthi in la isa soo saarayo iyo walnushuuri dadka in la isa soo bixinayo meel la isugu keenayo iyo wa biqiyaaminaa inaan ka soo istaagayno min alqubuuri qubuurtaan ka soo istaagayno gurlan annagoo aan gudnayn xufaatan oo kabala kajaraadin sidii ayax muntashirin saa u fiday oo kaleesto aan u yaacayno yaquulu dulkufraani kii gaalkaha uu leeyahay daakani yowmun caasiruun maalin adag wey halkana mualifku wuxuu yidhi dhowr mas'alo oo qiyaamada waxyaabaha dhici doona ah wa biliqaa'i ilaahay inaad la kulmi doonto waa tii nabigu ku lahaa xadiidkii man kariha liqaa allaahi kariha allaahu liqaa'ahu waman axaba liqaa allaahi axaba allaahu liqaa'ahu qofkii jeclaada ilaahay inuu la kulmo ilaahayna waa jeclaanayaa la kulankiisa qofkii naca ilaahay la kulankiisana ilaahay la kulankiisa waa nacaya xadiid kale abi saciid iyo kayrkiiba waa kay ahaayeen maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaanun qof kastaba rabbigii waa la hadlayaa cidna u kala turjumaani mayso u kala afcelin mayso qofna rabbigii wuxuu la kulmayaa isagoo rabbigii raalli uu ka yahay qofna wuxuu la kulmayaa isagoo rabbigii uu caraysan yahay cadaabna agtiisa u yaallo taa waa inaad rumaysaa qof walow rabbigaabaa kula xisaabtami doona walbacthi qabriga in la iska soo saarayo oo qofka qabriga laga soo bixin doono iyo wanushuuri dadka in meel la isugu keenayo oo banaanka la keenayo inaad rumayso wey qaar baa culimmada kala qaadayoo albacthu wannushuur ereygaana waa ereye nusuusta ay aad u isticmaashay intaad yowma yubcathuuna in lasoo bixin doono kutubna culimmadu ay u magac bixiyeen imaam albayhaqi waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo albacthu wannushuur kitaab la yidhahdo kitaab buu ka qoray ciwaanka laftiisa oo maalinta soo saaritaanka iyo waxyaabaha dhacaya uu kaa qoray sidoo kale waxaa qoray risaale aad u qiimo badan isagana nin bayhaqi ka horreeyey oo la yidhahdo cabdillaahi bni sulaymaan loona yaqaana abubakr bni abi daawuud abu daawuud ninkii sunanka lahaa wiilka uu dhalay weeye xaa'iyadana iskaleh manduumada xaa'iyada iskaleh kitaabkana kitaabuulmasaaxif la yidhahdo iskaleh baa wuxuu leeyahay isagana kitaab kaloo la yidhaahdo albacthu wannushuur isagoo muxaqaqa arkayo sheekh abdisxaaq alxuweyni uu taxqiijina waa yaallaa waxay kaga hadlayaan culimmadu soo saaritaanka iyo bacdiga wannushuurka qaarna waxay yidhahdeen laba erey oo isku macnaa weeye soo saaritaanka iyo dadka meel isugu keenka qaarna waxay yidhahdeen albacthu qabla nashri bacdigu waa qabrigoo laga soo saaro nashriguna waa markay sidaa ay u baahaanay aadaan weeye jamciguna waa markii meel la isugu geeyo labadii erebana qur-aanku waa isticmaalay oo ku badan tahay haddana in dadka qabriga laga soo saarayo oo qabriga laga soo bixinayo dadkuna ay soo fidayaan ay saa u soo yaacayaan inaad rumayso weeye wa biqiyaamin aanaan ka istaagayna min alqubuuri gurlan iyadoon wax gudan jirin oo nin walba hanjafkii ama balagtii ku taallo laga gooyo waa isaga oo yar xufaatan oo kabala oo aan kaba qabin bal qaawan sida ilahay yidhi walaqad ji'tumuunaa furaada kamaa khalaqnaakum awala maratin markii horrayse lagu abuuray miyaad gudnayd dhariya kaba miyaad qabtay markaa hooyada caloosheeda ka soo baxaysay keligaa sawmaadan ahayn keligaabaa sidii qof walow laguu keeni gaari baan ku raacaynin guri baan ku raacaynin gabarh baan ku raacaynin qotol baan ku raacaynin wax ku raaci ma jiraan adigoo qaawan oo aan gudnayn oo kabala meel lagu soo istaajin doono nimaan kuu furi doonin dunida yaanu kuu rarin adduunka dembi iyo macaasi inta lagu geliyo keligaana godka lagaaga haro qiyaamadana kugu keli weeye lagu yidhaahdaay arrin nasiib darra weeye qofku inuu aqbalo ogolaado asagoon la gudnayn baa la iman dadkoo dhan baa la yidhi qof maryo qaba ma jiro waxa ugu horeeya maryo loo xiraya nabigu wuxuu yidhi wa awalu man yugsaa yowmaidin min alkhalaa'iqi ibraahiimu calayhi salaam nabi ibraahim baa ugu horeeya wax malaa loo xiro caisha waxay tii rasuulka ilaahi u kaadi dadkoo wada qaawan marka la soo saaro rag iyo dumarka soo isfiirfiirin maayaan nabig wuxuu yidhi alamru ashaddu min dalika yaa caaisha caaisha arrintu intaa waa ka culus tahay buuri inuu qofku dareemo ama uu is yidhaahdoba qofka agtaada ama rag baa mise waa dumar ma qaawan yahay mise dhar buu qabaa inuu haleelo inuu uba fiirsado arrintu way ka culus tahay meesha xaalad adag baa taalla oo watara naasa sukaara wamaa hum bisukaara yidhi sheekhu tilmaami doono marka maalintaa inaad rumayso weeye qubuurta in laga soo bixi doono in la kabala yahay in la qaaqaawan yahay inaan la gudnayn intaa marka aada rumayso haddii aad tidhaahdo annaga sheekh hebel baa iman qiyaamada farduu wataa shaatiyaal jeebab waaweyn buu wataa boorsooyin buu jiidayaa af waaweyn ninkii xerta iyo dariiqada ahay o dhan baa halkaa lagu riday oo ka soco adigu su-aal iyo rabbi baa arki maysid haddii lagaa dhaadhiciyo waa nasiib daro saasana lagu dhihi jiray ka jaraadin muntashirin aayad qur-aana wey sidii ayax la sii daayo ayaxu markuu saa u dido ayaxa iyo xayawaankan yaryarka ee duulaba iyo quraanjaduba qaab socod ay wadaagaan bay leeyihiin shinnidu iyadoo guuraysa baynaan dhammaanteed horey u wada soconio saa isugu wada meeraysanaysaa ayaxuna isagoo sidaa u socdo saa isu wada dhaafdhaafaya dhinac buuna u wada socdaa dadku saasaa laisu wada dhaafdhaafayaa saa hal dhinacna waa loo socdaa waa loo agugay kaanahum jaraadun muntashir muhticiina ila daaci yaquulu lkaafiruuna haadaa yowmun casir yaquulu dulkufraani wuxuu odhan doonaa daa yowmun casirun maalin adag way aleh maanta wayujmacu lkhalqu khalqiga waa loo soo kulmiyaa liyowmi alfasli maalinta kala saaritaanka jamiicuhum dhammaantood culwiyuhum midkooda kor jiraoo malaa'igtii ah iyo wasuflikan hoos joogo aadamihii iyo jinkii iyo lamidka iyo makhluuqaadkii kaleba waa la isugu keeni qiyaamada oo markii samada albaabadeeda la furo wa jaaa rabbuka wlmalaku safan safan malaigtii baa soo safay timid qiyaamada waa la taagan yahay oo iyaga laftoodu la keen oo la soo deji khalqigii kalena goobtaa la wada joogaa saasaa la isu wada ururinaya yowma yajmacukum liyowmi اljamci dalika yowm اtagaabuni ilahi subxana wa tacaala wamaa adraaka maa yowm اlfasli waa kii dad waa kii dhahaa marna waa kii dhahaa ina yowma اlfasli maalinta kala saarka miiqaatuhum ajmaciin dhammaantood yowmulfasli baa wakhtiga loo qabtay dhammaantood laisu keenayaa halkaasaa dadka la isugu wada keeni dhammaantood dhulku dhulkii ma aha waxbaa laga bedelay yowma tubadalu اlardu hayra اlardi wاsamaawaatu wabarazuu lilaahi اlwaaxid اlqahaar maalinta maalin adag weye fii mowqifin meel la istaagay baa la isugu keenayaa khalqigoo dhan kor iyo hoosba yajilu uu weynaanaya fiihi goobtaa la istaagay alkhabu almusiibatu musiibadu ay weynaanaysa meel musiibada taalla iyo imtixaanka yaalaayey uu aad u weyn yahay baa ummaddii la isugu keeni doonaa wayacdumu uu weynaanaya alhawlu musiibada bihi mowqifkaas iyo walkarb kurbada iyo shidada dadka haysataay ay aad u weynaan doonto oo maalinta ilahi uu ku tilmaamay watara nnaasa sukaara dadku inay waalan yihiin bay kula muuqanayaan wmaa hum bisukaara masa waalla walaakina cadaab allaahi shadiidun wey la kala carari doono imtixaanka iyo musiibada jirta weynankeedu inta uu la eegyahayna waa arrin cajiiba wa uxdiruu waxaa dadka la isugu keenay lilcardi rabbigood in loo bandhigo iyo walxisaabi in lala wada xisaabtamo ahluliimaankana waa laga fududayn dadka xunxunna waa lagu adkayn wanqaacat waxaa go'aysa calaa'iqu lasbaabi ansaabi nasabka xiriirkiisii iyo wada dhalashadii iyo istolqalaabaysigii maalinkaa way baabaaday way u dhammaatay wataqaacat bihim اlasbaabu xargii baa wada go-ay dadkii yowma yafiru اlmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin shanu yugniih bal qofku wuxuu jeclaysanayaa intii u xigta naar inta la geliyo isaga in la daayo marka qootol baa nahay iyo qaaraan baa la isa siinayo waa la isu soo gurman iyo falaa ansaaba yowmaidin baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluuna xigto iyo qaraabiya wada dhalashana ma jirto cid cid weydiinoo hebel xagee ku dambeeyey amaa dhib soo gaaray dhehina ma jirto halkaa ninka ay sugaysow tol iyo qaraabo aan kuu taraynin qabrina aan dhinaca kuu gelaynin qiyaamana aan garab kuu noqon doonin yani godxun iyo qarxun kaa tuurin maalintaa qiyaamada waxaad ku khasaarto oo ku halaagsanto yaanu tol iyo qaraabo ku gelin warta kamad waxaa isdul fuushay saxaa'ib اlahwaali howlkiiyo shidada daruuro ah waa sidii daruuro isu dul fuushay wancajama waxaabaa afku xirmo afkiisa jig laga siiyey albaliiqu ninkii xeel dheeraayo codka codkarkahayo cod malanaa fi maqaali hadalka ninkii dunida markuu joogay hadli ogaa ninkii dunida markuu joogay hadli ogaa ee codkarka ahaa ee aftahanka ahaa baa afka laga xiray laa yatakalamuuna إلا mن أdina lah الرaحmaaن وqاala صawاaبa يومa yأتي laa تklم نفس إلا بإdنه faminهm شhaقي وسaعيid howlka iyo shidada jirta waxaad ku garan نebi aadam baa loo tegi عalaيه السaلاaم oo nebi nuux baa loo tegi عalaيه السaلاaم oo nebi ibraahiم baa loo tegi oo nebi muuسى loo tegi oo nebi ciisa loo tegi عalayهim الصaلاaةu وaسaلاaم markaasaa waxaa dhi rabbigaa keliya waxaad noo weydiisaa intuuna kala xukumo kii naarlena naar ha la geeyo kii jannada jannaha la geeyey markii la joogo weye fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana konton kun oo sano adduunyada bay intay jirtay ma dhannaan u malaynaya malaayiintan la sheegaya waa iska hadal wax badan oo ka mid a yowma cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduuna oo kaleetana ku dar halkaasay manabi ambiyadiibaa waxay leeyihiin ina rabbii qad hadiba alyowma hadaban lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah rabbigay maanta carab wuxuu carooday uusan horey iyadoo kale u caroonin dibna iyadoo kale aan u caroonaynin nafsii nafsii ilaahu maanta naftayda ii badbaadi idin shafaaca qaadoon rabbi ku dhiiraday inaan la hadlay iska daaye ilaahu aniga naftayda ii badbaadi halka ay nebi ibraahim iyo nebi nuux iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo nebi aadam leeyihiin ilaahu naftayda ii badbaadi intii kale xaggay joogtaa wausrifat iljannatu lilmuttaqiina jannada dadkii ilaahay ka cabsaday waa u soo dhowaatay waburizat iljaxiimu lilghaawiina dadkii haawiinta ee baadiyoobayna naartii baa banaanka la soo dhigay markaasuu nabigu wuxuu sheegay in naarta lagu xiri doono sabciina alfa salsala toddobaatan kun oo xarig oo bir ah lagu xiri xarig kastabana waxaa qaban buu nebigu yidhi sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag toddobaatan toddobaatan lagu dhuftay afar milyan iyo sagaal boqol oo kun oo malag baa naarta haysa waana xajin lahayn waa soo baxsanaysaa waxay leeyahay igu sii daaya kuwii ilaahay ka cabsada laga waayo kuwan sow maaha nin waliba isaga inay u socotiyo ma garanayo markaasaa dee howlka yaallahay qoraxdiina waatan calaa qadri meelin wax yar bay madaxa u jiri markaasoo la dhididi qof waliba dhididka ka yimid isaga unbu hoos ugu fidi inta uu dembigiisu dhannaabuuna gaari qaar buu dhididkiisu lawyaha u qaban qaar buu miskaha u qaban qaar buu garbaha u qaban qaar buu afka u qaban dhididkaana waa lagu dhex jiraa qoraxdiina halkan ay taagan tahay naartiina waata waa la kari layahay konton kunoo sanana waa lagu jiraa saas ambiyadiiba waxay leeyihiin nafsii nafsii ilaahuma anta lafaygii badbaadi allahu mustacaan wan cajama waxaaba cajami noqdo halli waayeba juuqba ka soo bixi weyday albaliiqu ninkii aftahanka ahaa fi lmaqaali hadalka marka la hadlaya ninkii aftahanka ahaa baaba juuq ka soo bixi weyday wa canat ilwujuuhu wejiyadii waxay u khuduuceenay isu dhiibeen u hogaansameen isu u dulloobeen lilqayuumi allihii qayuumkaha wacanat ilwujuuhu lilxayi اlqayuumi waqad khaaba man xamala ulma waqtusa waxaa looga qisaasay min di ulmi kii dulmiga iyo gardarada geystay lilmadluumi ciduu dulmiyaa looga qisaasay ama dad dhexdii ha noqoto ama insiya jin ha noqoto ama xayawaanaadka dhexdooda ha noqoto xataa yuqtasa lishaati اlqarnaa'i min ashaati اljalxaay tii geeska lahayd ilaa qisaas laga gooyo hardida iyo geeska ay ku dhufatay midda aan geeska lahayn wax walba waa loo kala qisaasi wasaawat ilmuluuku madaxdii iyo boqoradii baa la sinmay liljnaadi ciidankii iyo dablaydii askartii dablayd ahayd iyo boqoradii kuraasta sare ku fadhiyeyna waa la sinnaaday kala sarrayn maalinkaa way dhammaatay wajii'a waxaa la keenay bilkitaabi kitaab qoran iyo walashaadi markhaatiyaal waxaa la keenay markhaatiyaal iyo kitaabkii nin walba uu lahaay oo qoran camalkiisii laga qoray markaasaa washahidat ilacdaaw xubnahaagii iyo waljawaarixu xubnahaagii labadaba looga jeedaayey baa marag iyo markhaati kacay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum gacmahaaga iyo lugahaaga waa ku markhaati kici xataa idaa maa jaauuha shahidat alayhim shahida calayhim samcuhum maqalkaagaa ku markhaati kici wa absaaruhum indhahaagii baa kuu markhaati kici wa juluuduhum maqaartaadi iyo jirkaagii haraggaagii baa kuu markhaati kici oo intaa dembiga macsiya samaynaysa indhahaagi iyo dhegahaagiiy xaggeed kaga tegi lugahaga iyo gacmahaagi iyo maqaartaada markaasaa calaacal ballaaban doonaa wax kuu qarsoon ma jiro oo xisin dhoolow meel bannaan baad fadhidaabuu qof walba noqon doonaa wa badad waxaa soo daahirtay assaw-aatu wixii xumaay oo dhan iyo walfadaaixu ceebihii ceeb iyo wax walboo dhan baa bannaanka timid wabtuliyat waxaa la imtixaanay oo la jirrabay oo bannaanka lasoo dhigay baa looga jeedaa hunaalika goobta qiyaamada asaraa'iru wixii qarsoonaa wankashafa waxaa faydmay almakhfiyu wixii ku aasnaa ee ku qarsoonaa fi damaa'iri quluubtiya laabta iyadana suurat suurat suuratu samaai waariqtii lagu sheega wey inahu calىa rajcihi laqaadiru yowma tubla saraa'iru wixii qarsoonaayoo dhan banaankaa lasoo dhigay wax kuu qarsoon ma jiro wixii qalbi kuugu jiray waxaad qarsanaysay waxaad meel qoladii luuq la gashay waxaad dhul ku aastay wax walba banaankaa la keeni dhulkeena intuu gilgilowsho banaanka wax lagu soo saaro yaa ilahi wuxuu yihi yowmaidin tuxadiu akhbaarahaa warkeedoo dhan bay banaanka soo dhigi dhirtii iyo geedihii baa markhaati kici jirkaagii baa markhaati kici waraaqadii wax lagaaga diiwaangeliyo dhan baa bannaanka lasoo dhigiyo horey laynoogu sheegay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiidun layna yidhi wa nushirat waxaa la fidiyey saxaa'ifu lacmaali camalka waraaqihii uu ku qoraa taasoo tuukhadu lagu qaadanayo bilyamiini midigta washimaali bidix lagu kala qaadanayo qaarna midigtay ku qaadan qaarna bidixay ku qaadan fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi iyo amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi bay noqon dadku labadaasee loo qaadan kitaabkiibaa laysu dhiibi waxaa la dhihi doonaa qof waliba hoo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba naftaada xisaabtan kugu filane hoo akhriso diiwaankaaga iyo camalkaaga akhriso haddaad hanuuntayn allaa naftaada anfici maantay ku anfici haddaad xumaydna maantaad eedi ood shallaayi ilah naga badbaadiya kuwii shallaayi inaan noqono wanushirad waxaa la fidiyey oo la qaybiyey saxaa'ifu lacmaali camalka waraaqihu ku qoraa tuukhadu waxaa lagu qaadanayaa bilyamiini midigta dahdka ahlulkhayrka iyo jannada washamaali bidixdaa lagu qaadanayaa dadka ahlunaarka ah tuuba waxaa janno iska leh liman yaakudu qofka ku qaata bilyamiini midigta kitaabahu kitaab ku qaata bushraa waxaa loogu bishaaraynayaa bixuurin gabdha cadcadoo ciinin indhawaaweyn oo xuurulciinta la yidhaahdo xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaami kuu ilaah yidhi baa loogu bishaaraynayaa fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinih fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira marna waxaa la yidhi ninkii la siiyey kitaabkiisa biyamiinihi fayaquulu haaum iqra'uu kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya fahuwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliya qutuufuhaa daaniya kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslatum fi layaami alkhaaliya walweylu hoogna iyo cadaabna lilaakhiri ninka ku qaatay baa iskale bishimaali bidixda waraa'a dahrin oo weliba dhabardhabar ka qaatay bidixoo toos hortiisa ama dhinaca laga siin maaye gadaal gadaal baa laga siin wa amaa man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi iyo wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi oo la isku daray wey liljaxiimi naar jaxiimoo huraysuu saalin ku guban doona islow hal yowma maanta ku gubta kuwa la dhihi doonu noqon doonaa islowhaa fasbiruu aw laa tasbiruu ku gubta adkaysta ama adkaynsa hadsanina wlwasnu halkaa isaga dayno iska soo dhow yahay kitaab wlkaahini saaxirka iyo kaahinku wax badan ma kala foga labadaba waa niman jin iyo shayaadiin la shaqaysta wey kaahinku waa ninka yidhaahda qeybkan wax ka ogahay roobka soo socdaan garan xilliguu dii sanadkan abaar bay noqon sanadkan roob bay noqon hebel waxaasaa u dhalan hebel waxba khayr heli maayo hebel hebel hebel nin kastaa yidhahdaa kaahin la yidhahdaa iyo waan saadaalin waxa kugu soo socda waxa khayrku kugu jira waxa shar kugu jira kaa kaahin baa la yidhahdaa gaal wey towbadu qof kasta waa u furan tahay laakiin xaddu waa dil marka la yidhaahdo marka lasoo qabto hadduu toobad keena waxaa la ysku hayaa ma la cafin mise xaddana waa laga fulin iimaankiisana isaga ilaahayba u taallaa waa la dhihi saaxirku laakiin waa ninkan dadka sixree wax isdaba marmariyee dadka wajaafee laba isku xiree laba kala cayriye waxyaabaha ka shaqeeya wey kitaab gaablowgii dayrabigi iyo nimanka haysta wey nimankaa wey saxaradu innaga soomaalidu saxarana waa saxaro la yaqaano oo la iska ilaaliyo saxarana waa saxaro duul culumiya kitaab wato culumiya dad khayrle la moodo wey marka kuwaa khayrka la moodaya u dhib badan tuugga la yaqaana waxaa ka daran tuuggaad in fiican moodaysa sooma subxaanaka allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد إن شاء الله maanta casharka horeyba ka soconaya dad baa waxay caado ka dhigteen iska soo dahdahanayso shaacabaan inay haddana cashar ka soo gaaraan marka waa inay mararka qaarkood oo casharka toos isaga socdaa labaatan bayd akhrinayaa iyo soddon akhrinayaa ma badna insha allahu tacaala cashirkeenu labaatamiyo beyt buu noqon doonaa wixii aruknu alkhaamis ka dhiman baan maanta dhammaystiraynaa waxaan soo gaarnay mualifku inuu yihi raximah allahu tacaala so walwasnu bilqisdi mahayn walwasnu bilqisdi falaa dulmun walaa يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه علوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فسر القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج يخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأن